أما بعد walaalayaal in shaa allahu tacaalaa caawa oo ay tahay taariikhdu labaatankii bisha lixaad kun afar boqol iyo siddeed iyo soddonkii hijirada oo waafaqsan siddeed iyo tobankii bishii saddexaad labada kun iyo toddoba-iyo tobanka in shaa allahu tacaalaa ilaahay hadduu inoo qadaro waxaan halkan ka bilaabi doonaa rabbi subxaanahu wa tacaalaa qur'aankiisii kariimka ahaa tafsiirkiisa waxaynu ogsoonnahay qur'aanku qiimiga uu leeyahy qur'aanka kariimka ah waxaa macluumaynu wada ognahay inuu yahay mid aada u qiimo badan sharafta cilmi kastaa uu leeyahayna wuxuu ka helaa ciddii uu ku tiirsan yahay sharafta cilmiga waxa weeyaan waa biqaa'ilih axadkii ku dhawaaqay ee odhaahdaa yidhi ayaa sharaftiisii ay tahay waa hadalkii rabbi subxaanahu wa tacaalaa waxaynu halkan ku soo bandhigi doono ee aynu ku iftiimi doono amba aynu ku sharxi doono walaalayaal waxaan caawa ku dadaalayaa maadaamay habeenkii koowaad tahay maadaamay qur'aankii ilaahay iyo hadalkiisiina uu yahay waxaan ka hadlayno caawa waxaan ku koobt ku yacni koobsanayaa keliya on ku kaaftoomi in aan inoo soo bandhigo hordhac amba muqadimo aynu fahmi karno kitaabkan aynu bilaabaynaa qiimaha uu leeyahy kitaabkan aan bilaabayno intaan anigu idiin iftiimiye mooye inta kale halkeen ka doonanaynaa kitaabkan qur'aankaa qiimihiisa waxaa garan kara qofkii intuu arday u noqday la noolaaday akhriyey fahmay ku dhaqmay unbaa fahmi kara qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa haynaga mid dhigo marka caawa waxaan ku dadaali doonaa muqadimo amba hordhac ayaan kitaabka aan bilaabayno u samaynayaa muqadimadani waxa weeye darsi walba hordhaca loo sameeyaa waa kitaabka saynu u wadi doono iyo qur'aankan aan sharxaynaa noocuu u eeg yahay iyo culummadeennii dadaalkay ku soo bixiyeen ayaynu waxoogaa iftiiminaynaa marka waa cilmi aan u baahannay kol haddaynu qur'aankii gudagelayno inaynu fahanno qur'aanka kariimkii waa shay aad u qiimi badan weeye waa hadalkii ilaahay oo wax ka qiimi badani aanu jirin maxaale ilaahay baaba yidhi khaaliqii qur'aankan lahaa hadalkiisii weeye adduunkan oo dhanna abuuray waxaad ogsoon tahay mihnadda amba shaqada amba odhaahda la odhanayo waxay qiimo ku heshaa cidda loo tiirinayo imanka hadduu nin waxoogaa ilaaliyo ah iyo nin boqor ah iyo nin madax ah iyo nin sheekh ah iyo nin waalan odhaahday odhanayaan ma isku wada qiimaha ninka waalane hadduu wax kasta ku hadlo qiimo uma yeelin sidaabuu hadalku wuxuu qiimo u yeelanayaa ciddii tidhi haddaba qur'aanka allah baa yidhi laakina allahu yashhadu bimaa anzala ilayk anzalahu bicilmih buu yihi rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay anzalahu bicilmih qur'aankan wuxuu ku soo dejiyey cilmigiisii buu ku soo dejiyey buu yihi rabbi subxaanahu wa tacaala idan waa hadalkii ilaahay qiimigiisu wuu wen yihi walaalayaal qur'aan qur'aanow maxaad ahay qur-aanku waa hadalkii ilaahay ee rabbi subxaanahu wa tacaala uu u waxyooday jibriil jibriilna uu soo gaadhsiiyey nebigeenna calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim waxaan leenahay qur'aanku waa hadalkii ilaahay lafdigiis iyo macnihiisuba waa ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisii weeye cidda qur'aanka soo dejisay waa allah cidda naaqilkee soo rartae soo gudbisay waa jibriil cidda mutalaqigee la kulantay ee lagu soo dejiyey loo waxyoodayna waa nebi moxamed calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim walaalayaal qur'aankan kariimkeen ka warramaynaa waa mucjisadii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaan odhan karnaa waa mucjisadii u weynayd ee mucjisooyinkii nebiga calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim sidaa awgeed ayaa ilaahay saddex derajo ayuu car ku yidhi nimankii carbeed ee aftahanka iyo codkarka iyo raganimada lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala saddex marxaladood ayuu u soo joogsaday isagii oo leh car qur'aankan oo kala keena haddaad codkar tihiin haddaad wax isla haysaan weliba insigiinna iyo jinkiinna ha u kala hadhina isku ciidma wax isku tara car qur'aankan oo kala keena buuhi rabbi subxaanahu wa tacaala waxay taasi ku tusaysaa waa taxaddi marka koowaad ilaahay wuxuu ku taxadiyey car wuxuu ku yidhi bal haddaad kartaan keena qur'aankan oo kale soddon jus oo qur'aankan soddonkiisa u dhigma keena baa layidhi falya'tuu bixadiiin milih in kaanuu saadiqiin buu rabbi subxaanahu wa tacaala carbal qur'aankan oo kale ha keenaan mili mid la mid ah oo sida qur'aankana hadday wax ka dhab yihiin buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala markay gacmaha taageen ay waxba keeni waayeen ay waxba isla waayeen waa loo soo dhaadhacay waxaa dhi bas bal haddaba toban suuradoodun keena sow maydaan dayn waayin nebi maxamed qur-aankan isagaa samaystay meelahan buu ka soo ururiyey wuu isku geeyey odayo carbeedoo horaa u dhigay kuwo kale cilmigoodii buu ku darsaday sow waxaa maydaan lahayn bal toban suuradoodun isku wada kaca oo isku wada qayshada oo jin iyo insi iyo wax walba u yeedha oo jinla hadalkiinnana keena oo toban qur'aankan suuradihiisoo kale ah keena am yaquuluuna iftaraa qul fa'tuu bicashri suwarin bicashri suwarin milihi muftarayaat ilaahay subxaana wa taala waxaad ku tiraa nebi allow bal toban suuradood oo qur'aankan oo kale ah oo weliba aad beenbeen ku soo dhisteen la kaalaya weliba wadcuu man istadactum buu ilaahay subxaana wa tacala yidhi cid alliyaale ciddii aad kartaan eed awoodaan inaad u yeedhataan min duuni illaahna u yeedha in kuntum saadiqiin hadday wax run idinka yihiin cara keena buu rabbi subxaana wa tacaala afkii hadal buu gabay juuq way celin waayeen toban iyo wax u dhow iyo wax laysku geeyi iyo waxba ma hayaan cidlay fadhiyaan waxaa dhi waad kari weydeen soo maaha basba weyd bal suuradun keena buu rabbi subxaana wa tacaala waa marxaladdii saddexaad bal suurad qur'aankan oo kala uun keena markaasaa rabbi wuxuu leey am yaquuluuna iftaraa qul fa'tuu bisuuratin milih bal waxaad ku tiraa nebi allow suurad qur'aankan oo kale ah hal suuro un keena intii midnaba way kari waayeen taas waxay ku tusaysaa taxaddiga iyo awooddu inta ay leeg tahay taas waxay ku tusaysaa taxaddiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu car leeyiyo awoodday leeday walaalayaal tafsiirkan qur'aanka ah waa kii nebigu lahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waxaa idinku khayr badan qofka qur'aanka bartay dadkana bara buu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaba qur'aankan aan micnaynayno sidaa qur'aanka u qiimiga badan hadduu yahay bal hoosaan ugu daadegno qur-aanka hadafka loo keenay muxuu yihi maqsadka iyo ujeeddada iyo danta laga lahaa soo dejinta qur'aankani maxay tahay maxaa qur-aanka loo keenay maynu meelahan inoo yaallo inaan ka barakaysanno inaan qardhaasaha ka dhiganno in maxaa qur'aanka loo keenay ma waxaa loo keenay inaynu isku dabiibno ma waxaa loo keenay inaynu markaasi qur'aanka maxaa loo soo dejiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamo isagaa ka warramo waxau idhi kitaabun anzalnaahu ilayk mubaarakun liyadabbaruu aayaatih ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyihi liyadabbaruu aayaatih waxaan qur'aankan u soo dejinnay inay aayaadkiisa ay u fiirsadaan ay dhuuxaan ay fahmaan buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala haddaba qur'aanka inaynu micnayna waxa inagu qasbayaan qur-aanka waa inaan fahno markaynu fahannuun baan micnihiisana dhuuxi karaynaynu dhadhamin karaynaa qur-aanka waxaa laynoogu soo dejiyey inaynu tadabburno inaynu micnihiisa dhuuxno aynu u fiirfiirsanno afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha ilahi wuxuu leeyihi war wuxuu miyaanay qur'aankaba u fiirsanayn oonay tadabburayn oonay dhuuxayn buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala oonay micnihiisa rogrogayn oonay fahmayn mise qufullaaba ku jaban buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala oo ragga qur'aanba waxba uma waxba uma taraayo qur'aanka waxaa loo keenay waa tadabbur inaan qur'aanka ku tadabburnoynu macaanidiisa dhuuxno ayaa loo keenay walaalayaal kitaabkan qur'aanka ah maadaama hadafkii loo keenayba inaynu tadabburno uu yahay dee innagu soomaaliyaynu noqonnay amba canfar amba oromo amba xabashi amba waxaynu noqonnay waddamada afrikaanka ee ciidda ka badan iyo waxaan carab ahayn oo dhan faransiis ingiriis noocyaynu noqonnay qur'aankana ilaahay wuxuu ina leeyahy liytadabbaru haddaynaan qur'aanka tafsiirkiisa baran oynaan tarjumadiisa gelin sidaynu qur'aanka u tadabburi doonaynu u fahmi doonaa balaan isweydiino sidaynu u tadabburaynaa taabaa inagu qasabtay inaynu qur'aanka intaynu isku hor fadhiisanno aynu isku laqbayno oo aynu micnihiisa iska dhaadhicinno aynu isfahansiino taabaa inagu qasbaysa qur'aankan kariimka ah micnihiisii waa inaynu tadabburno waa inaynu turjumno markaas waa inaan af soomaali ku fahanno soomaali baa tahay amba canfari baa tahay amba cid kalaaba tahay qur'aankan baa la rabaa inaad fahantid oo tadabburtid soo in la micneeyo la tarjumo ma aha ilan hadafkii wuxuu ahaa in qur'aankan tadabbur baa loo soo dejiyey in lagu fakiro oo la fahmo markaasaa culammada bal hadda u fiirso nimankan culammada luqada afafka ka shaqeeya adduunyada lagu hadlo waxay yidhaahdeen luqooyinkan dadka caalamku ay ku hadlaan waxay ka badan yihiin saddex kun oo af bay ka badan yihiin hadda lahjad yar iyo wax yar lagu kala duwanya waa luqooyinkii waaweynaa waa saddex kun oo luqay ka badan yihiin luqooyinka intaa leeg dad baa haysta de dadkaabaa raba inay qur'aanka fahmaan aynu ka midnayn carabiga ahayn waa in qur'aankii la tarjumo waa in qur'aankii la micneeyo waxay dhahdeen culam adduunyada raggaa luqooyinka ka shaqeeya amba afafku marka saddex meelood loo qaybiyo laba meel ahaaneed waxay ku hadlaan ilaa toddoba-iyo labaatan luqay ku hadlaan af ayay ku hadlaan marka la isku celceliyo waa inta u badan saddex meelood marka loo qaybiya laba meel ahaaneed ayaa toddoba-iyo labaatan luqa ku hadla markaynu si kale u dhigno muslimiintu caalamkaa intay ka yihin haba iska biiraan imakee marka ixsaayaadkan la qorayo boqolkiiba labaatan bay yihiin boqolkiiba labaatan ayay yihiin muslimiintu muslimiinta hadday boqolkiiba labaatan intaa adduunyada ka yihiin waxaa isweydiin leh waa raggii qur'aanka rumeeyey ee aaminsanaa ee doonaya inay qur'aankan ku dhaqmaan inay wax ku dhaqaan oy ku dhaqmaan oy ku tarmaan dadkii doonayay qur'aanka oy janno ku galaan naar kaga cararaan ee muslimiin ahaa ee aaminay waa boqolkiiba labaatan dadka afafkaa badan haysta boqolkiiba afarba af carabi ku hadla baa leydhi af carabigaas amba ha u yaraado oo ku qur'aanka lagu fahmi kara ha noqdo ama mid aan xataa qur'aanka fahamkiisaba gaadhsiin karayn oo meel dhexa dhigaya ha noqdo boqolkiiba afar ayaa af carabi ku hadla baa laidhi haye intii kalena boqolkiiba lix iyo tobankii kale iyagu markaa qur'aanka de soo looma soo dejin soo caalamkao dhan baa loo soo dejiya soo weliba may rumayn siday qur'aankan ugu dhaqmayaanay u fahmi karayaan waa in qur'aankan macaanidiisa ay dhuuxaan oy fahmaan idan taabaa kaliftay inaynu innagu halkan isku hor fadhiisanno oynu qur'aanka tarjumno ambaba culammadoo dhani afaf walba hindi bakistaani intaad aragtay ummada eeg u badan eeshiyaankii waxaad aragtay o dhan afrikaan intaayoo af baa la doonayaa in qur'aankan ay fahmaan ay ku khushuucaan ay tadabburaan ay ku dhaqmaan waa in la tarjumo loo laqbeeyo sideennan afafkan faraha badan lee lagu hadlayaa waa aayad ilaahay aayaadkiisa ka mid ah kol hadday aayad ilaahay aayaadkiisa ka mid ah waa calaamad astaan ka mid ah astaamaha ilaahay ku tusayaba ilaahay inuu yahay khaaliqii kownkan abuuree ina lahaa afafkan aan ku hadlaynay kala duwan baaba ina tusaaya halkeenna waa adiga arkay de afaf baan ku kala hadlayna waan iska garab hadlayna halkan baan imanka canfari iyo soomaali ba isku garab fadhinaa iyo carab ba isku garab fadhinaa iyo cid kaleba isku garab fadhina maxaad fahmaysaa marka waa intaasoo af ilaahay baa wuxuu yidhi wamin aayaatii khalqu الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafu alsinatikum waalwaanikum ilaahay calaamadihiisa waaweyn waxaa ka mid ah ee jiritaankiisa idin tusaya inuu cirkiga dhulka abuuray inuu idinka idiin yeelay afaf iyo luqooyin kala duduwan caraba aan isku mid ahayn midba mid midna midba uu dhinac u dhawaaqayo midba afuu ku hadlaayo midba uu si u hadlaayo xataa isku awood ma aha isku qaylo ma aha isku dhawaq ma aha isku rigmi ma aha isku si uma dhacayaan midba dhinac buu u dhaqaaqaya ilahay wuxuu leeyahy waaba aayaadka ilahay ilahay waxyaalaha lagu aqoonsaday ka mid carab qura carabkaa quraed xabadda dacaska a moodo carabkaa qurae hilibka halkaa wadhan ah unbaa waxaasoo afi ka dhawaaqayaan ilahay aayaadkiisa ayay ka mid tahiy calaamaadkiisa lagu aqoonsado haddaba qur'aankan kariimka ah wuxuu u baahan yahay in afafkaasoo dhan ay ka dhag- dhergaan oy tadabburaan innagaa ka mid ah haddaba culammadii tafsiirkan fasirtay ee af carabiga ula banbaxday ee hadalkii ilaahay micnaysee gorfaysee taxliilisee dhigdhigtay ayaynu ka warrami doonaa aynu innaguna iyaga ku sii daynayno halkaynu laakiin ka darsan doonaana marka dambe aan sheegayno walaalayaal culammadu tafsiirka fasira waa bad midba dhinac buu iska taagay culammadaa tafaasiirta qoray midba dhinac buu iska taagay waxaa qoray tafsiirka qur-aanka oo fasiray culamo ciidda ka badan caalamka midba dhinac buu iska taagay qaarkood waxay isku mashquuliyeen mufradaat alqur'aan kelmadaha qur'aanka kelmadba kelmadday ka adkaydunba iyay ku qabsadeen kitaabkii qur'aankuu soo qaaday waxaad u doonanaysaa un iyaga mufradaat qur'aan qur'aanka kelmadihiisii ad adkaa unbuu kuu qabanaya dhag halkan xabad laba saddex kelmadihii ad adkaa ee qur'aanka unbay kuu qabanayaan ay kuu micnaynayaan rag uma tawjiiha iyo yacni baraarujinta iyo axkaamta iyo fiqiga ku jira iyo xaggaa uma kacayaan mufradaadka unbay iyagu istul dhigeen markaad doonaysa kelmad adkaatay inaad dhulkeeda raacdid kutubtaabaa la doonta ilan culimaha tiin inaad kutubtan aad soo wada urursataan kutubtaa waxaa ku- ka mid ah oo ugu caansan alraaqib alasfahaani alraaqib alasfahaani kitaabkiisa ayaa ugu caansan mufradaadkaa unbuu istul taagay waxaa ka mid ah kutubta nabadkaa iyo saa u hadlaysa ibnu qutayba ibnu qutayba ka mida isna wuxuu qoray kitaab la yidhaha hariib alqur'aan qur'aankaba qariibkiisa inta ad adagune qariibkee kelmadaha ad adag ayuu isdul taagay waxaa ka mid a kutubta noocaa markaasi amba namadka amba habka u hadlaya tafsiir qariib alqur'aanu lisancaani leeyahy ninkii subulsalaamka lahaa kitaab buu leeyahy kutub caynkaayoo fara badan weeye culammadaas waxay qaateen inay mufradaadkii kelmadihii adadkaayee qur'aanka inay kaa dhergiyaan ay kuu qeexaan kuu iftiimiyaan aad si fiican uga bogan kartid hadalkii ilaahay oo sax ah si aad u- qalbigaaga u galo qayb kaloo culummada ka mid iga way isdhammaystirayaan way isdhammaystirayaan gurigan markii la dhisayey mid baa rinjiile ahaa mid baa wastaad ahaa mid baa isagu wuxuu laaqayey mid baa isagu marmar dhigay wixii marka la isku wada geeyo unbuu masaajid qurux badan soo baxay dee tafaasiirta marka halkii isku kaa saarmi weydaba qayb baaba ku tafanunto iskale qaybtaa un doono way kuu iftiimi doonta qayb culammada ka midoo labaad iyaguna waxay u banbaxeen tarkiibka qur'aanka iyo icraabtiisa icraabtii iyo qur-aanku siduu isku saarsaaranya iyo habku isku haysta iyo halkuu dhacaya iyo ayay iyana awoodda duldhigeen culammadaana kutubtooda waxaa ugu caansan oo waxaa la idhaha kutubta noocaana tafaasiirta noocaana waxaa la idhaha icraabu lqur'aan icraabu lqur'aan qur'aankii bay ku icraabayaan oy kuu dhigdhigayaan xaraf walba halkiisii bay ku joojinayaan luqada carabida waxaa ka mida kutubta kitaabka markaa ku caanka adtibyaan fii icraabi alqur'aan amaba ba- ma- ma- nusakha badhna aad ku arki kartid imlaa maa manna bihi raxmaan kitaabkaasi oo uu qoray abulbaqaa alcukbari abulbaqaa alcukbari ninka sheekhaa la ydhaha baa qoro waa kuwa ugu caansan weeye waxaa ka mid ah icraabu lqur'aan oo uu imaamkii weynaa annaxaas uu qoray baa ka mid ah waxaa ka mid ah kitaabka la yidhaha mushkil mushkil icraabi alqur'aan kitaabka la yidhaha oo uu qoray makiy ibnu abi aalib oo ilaa saddex mujallad ah waxaa ka mid a yacni kutubtaa faraha badan loo icraabkii iyo taraakiibtii bay isku kaa saarayaan haddaad tafsiiru intaad geshid maktabadda soo qaadatid tafsiirkaad soo qaadanaysaa kuu yahay waa inaad garatid haddaad tahay sheekhoo doonayso amba intaaba isduldhigaysid mid walba markay meeshiisa gasho un yar rogo unoo yar eego kan dhigo kan kale ka dhammaystiro qaybta saddexaad waxaa ka mid a oo culummadu markaasi fiqi kutub axkaamulqur fiqiga xaggiisa tadaruqaya fiqigay isduldhigayaan sheekhani wuxuu isduldhigayaa awoodda uu duldhigay wuu isdultaagayaa fiqiga qur'aanka ku jira axkaamta kutubta noocaana waxaa la yidhaahdaa axkaam alqur'aan oo markaad doonayso islaan la fura iyo markaad doonayso maxaanku dhahdaa tu la guursanayay iyo xaj iyo soom iyo cibaadaadkii badnaa iyo jihaad iyo khayrkii axkaamtii markaad doonayso kutub baa iyana u banbaxday oo tafsiirka ka mid ah oo awoodda duldhigtay waxaa ka mid ah afarta madhab baynu ka soo qaadna kutubtu way badan yihiin kuwaas kuwo badan oo caanana waan ku haynaa mag- oo daf oo dhulka iska wada meel walbaan ku aragnay inu maqallo laakiin markaynu bal madaahibta leelin waa inaga aragnay madaahibna way jirtaa soo maha iimaam walba mid buu u baxay masalan markaynu soo qaadno kutubta waxaa ka mid ah kitaabka axkaamu alqur'aan ibnu lcarabi axkaamu alqur'aan ibn- libni lcarabi waa kitaab axkaamtu ka hadlay badda axkaamu alqur'aan baaba la idhaahda sheekhuna waxa weeyaan ibnu carabigana almaalikiy buu ahaa waa madaahibta afarta aba marka la eego waxaa ka mid a rumuus ulkunuus fi tafsiir alki- ya- kitaab alcasiiz yani rumuus ulkunuus waa magacyo waaweyn fi tafsiiri kitaab alcasiiz waxaa le cisaddiin arascani oo xambeliya waxa weeyaan waa axkaamtii qur'aanka waxaa kutubtaa ka mid a axkaamu alqur'aan liljasaas oo al- oo alxanafiy oo nin xanafi ah waxaa ka mid a kutubta axkaamu alqur'aan cimaaduddiin ilkiyaha araasi oo ashaaficiyi ah kutubta markaan saa u egna kaa yani markaan eegna s- magacda dambuun iska qaado kuwaasaa caane alrascani iyo ibnulcarabi iyo haraasi iyo markaynu naa aljasaas waa axkaamu alqur'aan wey axkaamtii qur'aanka ku jirtay oo dhan bay bandhigayaan tafaasiir badan oo qurdubi iyo kuwo badan oo de iyagu nooci intaana le wax kale ku darayaana way jiraan laakiin kutubtaas waxay awoodda duldhigayaan waa axkaamtii qur'aanka tafsiirka qur'aanka kariimka ah waxaa ka mid a culamo kaloo iyagu u banbaxay annaasikh walmansuukh waxaynu aragnay aayaddani waxayna tidhi ha dagaalamina aayad kale dagaalamay tidhi aayaddani waxayna tidhi khamriga waxa weeye markaad tukanaysaan ha u dhowaanina aayaddanna waxay tidhi khamriba ha u dhowaanina dee haddaad qur'aanka cilmigan baran weydo waa la isku kaay waa lagugu dhex yaaci deetana adigii baa waxoogaa isku isbaraanberi oo isjiidhi doona deetana waxaad noqon doontaa wadaad yaroo afar xaraf intuu la duulay deetana ummaddaad rogi doontaa marka dambana Ha, ummaddaad rogi doontaa ha, ummaddaad rogi doontaayoo marka waarata dhibtayna haysatay maka waxaan wada noqonnay marakudheg iyo ad adayg iyo qallafsanaan iyo kakani iyo waxaan baa naga soo adhay wuxuuba ku leeyahay nin walba inta yare cilmiguu arkay buu diintii oo dhanba moodayba markaasaa kanba wuxuu odhan doonaa hebel daaqadda ka tuur kan kalena isaga dariishadda ka lali kan kale isaga waa gaga maran saabuu odhanaya marka hore. inaan yar oo cilmigii diintaba meel goortuu bartay iyo intuu dul fadhiye iyo intuu wax akhriye iyo aanad fahmayn ayaa rag ka waaweyn oo kutubtoodii dhulka ay qariyeen ay guryo buuxiyeen ayuu u bambaxayaa eeg waa markuu jahli u keeno weyn wax haddaba naasikh iyo mansuuq muxuu tarayaa wuxuu ku fahansiinayaa aayadda imaka lagu dhaqmayaa waa aayadee aayadda xukun ahaan dambaysa waa aayadee kutubta cilmigaana waxaa ugu caansan abujacfar ibnu naxaas kitaabkiisa ayaa ugu caansan waxaa jira kutub kale culammada mufasiriinta oo iyagu waxay awoodda duldhigeen alma'suur wixii nebiga ka sugnaadun sala allahu calayhi wasalam ma'suur wixii sugnaadee salafkiiba ka sugnaaday dheh ee naskiisii iyo sanad le uunba iyagu ku mashquuleen sanadkiisii la garanayay sidii axaadiista uunba iyaguna ku mashquuleen waxaa ugu caansan adduri lmansuur fi tafsiir bilma'suur lisuyuudi imaamu suyuudi kitaabkiisa oo isagu waa maxay dabarina qaalibkiisu waxa weeye noocaabuu u badan yahay sanad kale kutubtaa markaad arkaysaa iyaguna waxay awoodda duldhigeenee tafsiirka tafaasiirta fasiraya wixii la odhanayay ma'suurka ee salafkii iyo aqwaashii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii intaaba waanu garannay kii foqoradu ay u baahnaydna waa ayo kutub kalaa jirta ragaan intaayoo kitaababa tegi karayn baa jiro iska foqoro ahoo xagga cilmigan de foqoro ka ah iska baahan oo cilmi u baahanoo de waxba haynoo ardaydeedan yaryar ah waxaa jira kutub kaloo iska mawsuuco ahoo intaba isku wada keenta iyagu maxaa dhaa imanka dadka qaar waxay dhahdaan mushakal iyo imankan madiida ee cusbaayla sheegayay federation iyo maxaan ku dhahay malaanshe iyo safsaa lama odhanayn cilmiyadaa aan sheegnay oo dhanba kutub isku wada keenay baa jira oo mid walba dhinac ka taabtay mid walba dhinac ka taabtaoo mid walba aad ka helayso waxaad ka helaysaa axkaam waxaad ka helaysaa luqadii intiiba iyagu waa isdhex dhigeen oo markaa waa maxay mid walba intay doonaanba ha qaataane qayb bay ka soo qaateen waxaa ka mid a albaqawi waxaa ka mid a tafsiirka ibnulkasiir ibnulcaashuur kitaabkiisa altaxriir waatanwiir baa ka mid ah kutubtaas iyo kutubta faraha badan leen dhulka ku hayno ayaa ka mid ah oo iyagu maxay ku waxay qaateen ma'suurkii naasikho mansuuqii kuwii fiqiga axkaamtii intii oo dhanba way wada qaadeen haddaba tafsiirkii maadaamay culuba sidaa uga hadleen qur'aanka la fasirayaa imise nooc baa loo fasiraa qur-aanka marka si guud loo eego laba qaybood bay culammadu u fasiraan waxaa jira tafsiir la yidhaha atafsiir altajsi'i iyo tafsiir la yidhaha almawduuci tafsiir waxa weeyaan waa altajsi'i waa tafsiir aayad aayad xabad xabad buu u qabanayaa tafsiirka tajsi'i baa la ydhaha waa jalaalaynkii iyo waa maxaan ku dhahay tafsiir safatu tafaasiir iyo kutubtan aan aragnay isubdi kutubtan ciidda ka faraha badan leen aragnay iyagu xaraf xaraf bay u qabanayaan aayad aayad xaggaa intay ka soo bilaabaan ayay xagga kale ka baxayaan tafsiirka waa tafaasiirtan qurdubi iyo tafsiir altajsi'i waxa weeyaan waxa weeyaan qayb qayb buu u qaaday aayad aayad xaraf ma dhaafay kitaabna waxaa tafsiirna waxaa dhaha almawduuci isagu wuxuu qaadanayaa mawduuc xaj maxaa ka hadlaya suuradihii xaj ka hadlayay aayaadkii ka hadlayay oo dhan buu meel iskugu geynaya dalaaq maxaa ka hadlaya dalaaqii wixii ka hadlayay oo dhan buu meel iskugu geynaya mawduuc maxaa ka hadlaya khalqiga abuurka iyo khalqiga wixii ka hadlayay oo dhan buu meel iskugu geynaya sidaa buu qaadanayaa wuu jamcinayaa qayb qayb buu iskugu geynaya labadan tafsiir midba halkuu ku rooyay faa'iido ku leeyihi tafsiirka tajsi'igii waxa uu ku qiimo badan yaho muka kale la dheeriyey horta wuxuu qaadanayaa aayad aayad buu u qaadanayaa qur'aankii aayad aayad buu qaadanaya meelba kama tegayaba aayad walba wuu taabanaya waxunbuu ku micnayn inuunbuu ka sheegi waa kow waa faa'iido ta labaad waxa fudud markaad aayad micnaheeda u baahantahay halkii musxafka ay kaga taalun baad tegaysaa isaguna halkii unbuu kuugu fasiraya waa sahal waa wanaag taana wanaaguu leeyahy aayad baad maanta u baahato kugu soo dhacday micnaheedii kitaabka qur-aanka halkii ay kaga dhacaysay halkii unbaad kas- kala soo baxaysaa faa'iidada saddexaadu tafsiirka noocaasi leeyahay waxaa ka mid a siyaaqa aayaadka habkay aayaadku u dhacayaanay u socdaan ayuu isku xidhayaa oo iskugu kaa xidhaya wuxuu leeyahay aayaadkii hore iyo aayaadka dambe waxa ka dhexeeya maxay yihiin say iskugu xidhmayaan habkay isku raacayaan maxaa aayaadkan aayaadkan loo daba dhigay siyaaqii aayaadkaad ka fahmaysa tafsiirka mawduuciga ah ee qodob qodob amba qayb-qayb loo qaadanayana isna muxuu faa'iido leeyahy waa marka koowaade mawduuc buu kaa dharginaya waxaad doonaysay abuurkaad aayaadka abuurka ku soo arooray oo dhan baad doonaysa khalqiga halkii baa laguu keenaya naar oo dhan baa laguu keenaya jan oo dhan baa laguu dhigay axkaamtii soomka oo dhan baa laguu dhigay qur-aankii ka hadlayay oo dhan baa meel layskugu kaa wadageeyey wuxuu faa'iido ku leeyahy waxay tarkiisinayaan aa- in mo- aayaadkaasi amba kitaabkaasi mawduuc buu tarkiisinaya oo awoodda duliya tarkiis waa af carabiye mawduuc buu dhidibada u aasanaya wey oo la fagurayaayo xaggaa u kala saydhinaya u kala dhigaya u kala dhilinaya u kala dhigaya u kala mawduuc buu diirayaa inuu waxba ku hambaynayn faa'iidadaa horta wuu leeyahy markaa mawduuca waad ka bogsanaysaa caalim baad ku noqotay aayad intii ku soo aroorto oo dhanba waad haysaa ta labaad waxaad faa'iidaysanaysaa faa'iidada ugu weynoo qur'aan lagu fasiro qur'aan macallin kaleba uma baahnidba qur-aankii baa isku kaa fasirayaba qur-aankii baa isku kaa micnaynaya oo waxaa lagu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa mahadle rabbilcaalamiin oo caalamiintu waa maxay baa tidhi aayaddii kalunbuu ku soo daba dhigayaayo fircoon wuxuu yidhi wamaa rabu lcaalamiin markaa unbuu ilahay leeyay cir iyo dhulba yaa abuuriya wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa kaa weeye waaba la micneeyeyba khalaas waad heshaba micnihii qur-aankii baa qur'aan kuu fasiraya halkan qiso in yar lagu sheegay ayaa halka kalena lagu dhammaystiray su-aashii kugu dhalan laydba tii kalunbaaba kuu soo daba dhigayoo waaba isku dhammaystirtayba soo qiso nebi muuse maad arag meel in yar baa la taabtay meelna in dheer baa la taabtay mee halkani meel ay taabataan halka kala taaban in dhexdaabaa halkan ka maqnayd halkii kalea intii dhexdaay dhammaystirtay intii unbu isku kaa daba qabanayaayo orod baabad ku martayba waa faa'iido uu leeyahy taasina waa qur-aan qur-aan lagu fasiraayo tan saddexaad waxaad ka fogaanaysaa waxa micnaha suuradda inaad iskhilaaftid oo waa maxay markaad aayad halkan ku soo micnaysay aayaddani aayadday ku dhex jirto sibuu u micneeyey aayaddii kalena wuu micneeyo isla aayaddii un weeye si kaloo haddana u micneeyey markaa unbaad leedahay soo kii micnahaasaa micnahan kalena muxuu yihi tafsiirkii hore way ka dhex dhalan kartaa laakiin tafsiirkan dambe kama dhalanayso aayadihiiba uu isgarab keenay iyagiibuu isku qabtay iyagiibuu isku fasiray adigiina si midaad u fahantay wax micniinay aayaadkaasi micne ku kala duwan yihiin ayuu kaa fogeynaya labadaa nooc markaan ka tagnay qur'aan marka la fasiraayo ciddii doontaa ha fasirtee habkee la maraayo ugu qurux badan habkee lagu fasiraa qur'aan habka ugu fiicanee lagu fasiraa waxa weeye kow tafsiiru lqur'aan bilqur'aan in qur'aankii lagu fasiro qur'aan halkan qur'aan baad haysay micnihii aayaddaad garan weyday waxaad raadisaa aayad kale oo la micna a raadi qur'aan qur'aan ku fasir waa nicmo waa ka ugu qiimiga badan waa ka koowaad waa ka kutubta sidaa ku caankaa waxaa ka mid a haddaad doonayso qur'aan qur'aan lagu fasiro adwaa'u lbayaan lishinqiidi adwaa'u lbayaan lishinqiidi sheekhaasi qur'aankiibuu qur'aanka ku fasiraya uu iska rab wada ta labaad derajada labaad ee ku xigtaa waxa weeye haddaad qur'aankii ka weydo waa alqur'aan bisunna qur'aankii in lagu fasiro axaadiistii nebiga calayh isalaatu wasalaam sunnihii nebiga kii camaliga ahaa ee siduu nebigu u dhaqmay ah kii qowliga ah ee nebiga hadalkii uu ku hadlay ah kii taqriiriga ah ee uu nebigu u fadhiyuu daawanayay ee uu baarakeeyey kaabaa lagu fasiraya maxaale ilaahay baa wuxuu yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaannu kuugu soo dejinay nebi maxamedow waxyigiiyo qur'aanka litubayina linnaas si aad dadka ugu dhigdhigtidooda ugu caddaysid buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala marka haddaad qur-aankii qur-aanaad ku weydo axaadiista nebiga doondoono nebigu muxuu ku fasiray dheh sala allahu calayhi wasalam ilaahay markuu soo dejiyey yacni waxa weeye waxa badbaadaya un qofka dulmi ka badbaadunbaa amni leh suurat lancaam saxaabadii way wareereen waynu arki doonnaa waxay idhahdeen oo kaayageed dulmiba aan gelin bay idhahdeen khalaas kolba ilaahay hadduu yidhi kuwa badbaadaya waa kuwa aan iimaankooda ku darin bidulmin hadduu ilaahay yidhi khalaas bay idhahdeen annagu de mid midaan wax dulmin miyuu jira midaan islaantiisa qardoofin miyuu jira midaan ilmihiisa dhinac ula dhici miyaanu jirin mid ridiisii iyo awrkiisii uu watay aanay is eedin miyaanu jirin ninba waxbaa ku maqan buu yidhi wax kaloo waaweyn bay iska daayeen nin walba waxbaa ku maqan nin naftiisa dulmiin miyaanu jirin annagu ma badbaadayna idhaahday nebigaa loo yimid sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu war maya sidaa ma aha qur'aanka miyaydaan akhriin cabdu saalix addoonkii fiicnaa ee luqmaan ahaa bal dib ugu laama muxuu idhi wuxuu idhi ina shirka la dulmun cadiim yaa bunaya inankaygiiyow waxaad ka fogaataa shirkiga ka fogow maxaa le shirkigu ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn dulmigan laydiin sheegaya waa shirki buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ee waa tafsiir qur'aanka dhexdiisii weeye sunnihii baa fasiraya oo micnaynaya intaayoo aayadood baa jirto waynu arki doonnaa qur-aankaynu ku dhex baran axaadiistii nebiga haddaad ku weydo derajada saddexaadeed imanaysa waa tafsiirkii saxaabadu waa inaad tidhaahid qur'aankan maxay saxaabadii ku micnayeen haye inankii yaraa isla soo boodayey aniga waxa ayla tahay lahaayee wax walba daaqadda ka saarayay isagaa daaqadda ka baxaya soo maha ilaan qur-aanku hab wax loo fasiruu leeya u soo socdee haddaad qur-aankii qur'aan ku weydo sunnihii doondoon haddaad sunnihii weydo aqwaashii saxaabada isdultaag waayo saxaabada maxaad u dul isku dultaagaysaa horta waa marka koowaade nasiib aynaan lahayn bay lahaayeen horta goobjoog bay ahaayeen oo qur'aankani markuu soo degayey raggii uu ku soo degayey baana goobjoog bay u ahaayeenoo danta laga leeyey iyo wixii loogala jeeday iyo wixii dhacayey iyo siday wax u socdeen intaba goobjoog iyo xoogaal bay u ahaayeen horta markaa tafsiirkoodii horta qaado innagaba hadday meel wax ka dhacaan warya halkaa xoogaalaayo iyaa goobjoogaa baa la dhaha soo maha saxaabada dabaa lagu soo degayay bay qur'aanku goobjoog u ahayn waa kow laba qur-aankani waa luqa carabiya waa qur'aanan carabiyan weeye waa af carabi nimankani de af carabi af carabi bay carab bay ahaayeen oo luqadanu qur-aanku ku soo degayana way dhuuxeen caadooyinkii iyo dhaqannadiina way iyagaa ehel u ahaa qaraa'intay xambaarsantahay oo dhan iyo waxay huwantay bay garanayeen af carabigana cid ka taqaanay ma jirin af carabigeennu markuu baadiyaha joogay waa af waxaan jira af soomaaligeennu markuu baadiyaha joogay waa soomaali markuu tuulada soo galayna waa af soomaali kale markuu magaalo weyntan soo galayna waaba nooc kale weeye waa okay iyo waa guri iyo waan toosan iyo waa waa kelmado kalaaba dhex yaacayba afaf aan la garanayn baa wada dhex yaacay oo qofka hadduu maanta le kula hadlo inaad fahmo weydaa suuragala weliba ninka maanta raadiyo dhegaystana waa la mid meeshuu doonaa jooga baadiyaba ha noqdo isna wax kaloo ku hadlaya laakiin afka ninka meel afkii soomaali un lagaga hadlayay joogeen wax kalaba ku dhaqmin xataa waxa weeye qaadata iyo fundhaal iyo waxbuu leeyahay isagoo wixiisuu iska isticmaalaya agabkiisu xataa agabkiisu agabkiisu xataa waa af soomaali wixiisoo dhanba waa af soomaali dee nimankana carab bay ahaayeenoo wax kaleba ma soo dhex gelin af carabiga iyagu qur'aanku uu ku soo degay cid walbay ka yaqaaneen taka saddexaad saxaabada waxaa tafsiirkooda wax walba looga horo marinayaa sababu nusuulkay aayaadku ku soo degeen oo dhan bay u joogeen oday islaantiisii ay is eedeen oo yidhi islaantaydii baan oday kale ugu dul tegey iyo qisadii se u dhacdaiyo aayaadkii soo degay ogaanoo qisadiiba wada garanayaan se waxa ahayd mid intuu sinaystay isagu intuu nebiga u yimid le nebi allow waan qaldamay ha layga jaro way u fadhiyeenoo way ogaayeen oday iyo islaantiisii intuu islaantiisu maalinska yar damcay saa u yar eegay oo iyana tiri waar iga tagoy diiday oo deetana intuu iska habatacay iska de- laba dhacay oo yidhi markaasi waxa weeye hooyaday baad iga tahay maxay baad iga tahay iskaga hadlay cadhadii way u joogeenoo markaa de qur-aankii soo degay bay garanayaan markaa waxay ah sababu nusuulkii oo dhan bay garanayaan taana wuxuu u sahlayaa inay micnihii qur'aanka ay fahmaan ta kale qur-aankan bay ku dhaqmeenba de qur-aankan bay ku dhaqmeenoo way dhaqangeliyeenba shayna waxaa la qabtaa un marka la dhaqangeliyo markaa saxaabaduna waa qaybta saddexaad dhig qaybta afraad waa taabiciintii oo taabi oo markaan saxaabada horta dhinac kale isku dultaag saxaabadii dee culummo mufasiriinay noqdeenoo maka waxaa ka soo jeestay un cabdillaahi ibnu cabbaas xibrulumma faqiihii ummadda cabdillaahi ibnu cabbaas markaa unbuu cul- arday unbaa ka soo hoos yaacday culum unbuu soo saaray mujaahid iyo cadaa iyo cikramo iyo daawuus iyo ragga aad wada maqashay oo dhani cilmigiisii bay cabbeen markaasay hoos fadhiisteen maka isagaa dhargiyey halkan kale maxaanku dhahdaa ee madiina sayd ibnu saabit baa fadhiistay ciraaq oo kuufo ah waxaa degay cabdillaahi ibnu mascuud waa la baahay cali ibnu abi aalib isna waa mufasiriin saxaabadii baa qur'aankii fasiray arday bay yeesheen dee oo markaa taabiciintii cilmigan ka dhuuxday baa derajada afraad imanaysa tafsiirkii taabiciintii saxaabada ardaydoodii ahayd raggii ardayda u ahaa saxaabada raggaaba adeegi mujaahid wuxuu yidhi saddex jeer ayaan qur'aanka min dhinaca ilaa xagga u horreeya ilaa xagga u dambeeya ayaan cabdillaahi ibnu cabbaas u bandhigay buu yidhi saddex jeer baan ka naqtiintay buu ku leeyay baleeg cabdillahi ibnu cabbaas oon qur-aanka u bandhigay oon qur-aanka u sheegay oo markaa dhinac walba qota cabdillahi ibnu mascuud rag waxay leeyihiin barhkood heer bay gaadheen ay leeyihiin haddaan ku ogahay meel gaadiidiinu gaadhayo aayad tafsiirkeed iga maqan oo cid igu cilmi dhaanta waan ku sii daynayaa bay lahayd haddaba raggaas ayaa ku xiga intaa ka bacdi waxaa ku xiga altafsiiru bilijtihaadkiina qabsayd in qur-aanka aad ku fasirtid ijtihaad ijtihaadkan baa tafsiiru ra'yina waa la idhaha markaad intaayoo dhan soo aragtay dee ina ijtihaadkii lagu fasiro ijtihaadkan qur-aanka lagu fasirayaa wuxuu leeyahay maxmuud iyo madmuum labadaba wuu leeyahy ijtihaadka mid maxmuud oo fiicanna wuu leeyaho de qur-aanka sidiisii meel loo dhigay mid madmuum oo jarar lagagala dhacayna wuu yeelanaya markaa dee isaga ijtihaadkaa marka dambe imanayo aayaddii markaad intaayoo dhan ba aad u fiirsateed duuxdid inaad meel dhigtid ayaa qasab noqonayso markaa si aad u tawjihid sidaanba aad u bandhigtid qur-aanka kariimka waan idinku dheereeyey aan soo ururiyo qur'aankan waa la jamciyey jamcintan qur'aanka la jamciyey aan u imanayna qur-aankan waxaa jamciyey abubakar baa jamciyey imaamu bukhaari baa wuxuu warinayaa sayd ibnu saabit baa wuxuu ihi sayd ibnu saabit baa wuxuu idhi waxaa ii soo cid diray abubakar ha laygu yeedhu yidho waanu imid saydna xilligii nebigu noolaa sala allahu calayh wasalam buu qur'aanka qori jiray wuxuu idhi ha laygu yeedho zayd waanu imid buu idhi isagoo cumarna la fadhiya wuxuu idhi markaasi waxay ahayd markii dagaalkii yamaamo la odhanaya uu dhacay ee musaylamatulkadaab ninkii nebinimada sheegtay lala dagaal galay ilaa waxay sheegaan ragga siiradu toddoba boqol oo raggii qur'aankan mufasiriinta ee xambaarsanaabaa ku shahiidnimo qaatay halkaas abubakar wuxuu ka baqay raggii quraada ee qur'aankuba hadday meesha wada go'aanoy tagaan oo maantaba toddoba boqol la laayay berrina dagaalka kale intaa in laeg la waayo berriba in la waayo dadkii qur-aanka laabta ku hayay ee xifdisanaa ee hayay buu ka baqay abubakar markaasi waxa weeye wuu u yeedhay buu uhi cumar baana hadalka lahaa cumar baa lahaa wuxuu idhi abubakar zaydow cumar baa ii yimid markii ay yamaama dhacday ee dagaalkaa adag uu dhacay wuxuu idhi in cumar waxaa dhacay waad arkaysaa abubakarow ee aynu gaadhno oynu wax ka qabanno qur'aankanoo ha la qoro waxaan ku idhi buuhi abubakar cumar ma hadlaya buudhe wuu aamusan yihi cumar baa warkaa ila yimid buuhi abubakar waxaan ku idhi cumar kayfa afcal shay-an lam yafcalhu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam sideen u samaynayaa shay aanu nebigu samayn nebiguba ma qorine oo ma ururin oo ma jamcine sideen u jamcinayaa qur'aanka buuhi nin wuxuu ku haystaa garab garab neefu cunay garabkiisii ayuu qur-aanka ku qortay mid kale jirrid buu ku qortay mid kale qolof buu ku qortay midba meel buu ku qortoo qur-aanka dhulkaabaa lagu kala hayaa mid saan buu ku qortay wuxuu idhi nebiguba ma jamcinoo meel iskuguma geyne sidaan u samaynayaa wuxuu cumar igu u idhi huwa wallaahi khayr buu wallaahi waa khayr inaad saa samaysid haddii kale qur-aanka waa la waayi doonaa markuu sidaa u hadlay cumar wuu aamusan yahi ayaa wuxuu idhi haddaba adigu waxaan kaa rabnaa in aad qur'aankaa maadaama dad ugu taqaanay aad u kacdid dhallinyar fudud baa tahay nin dhallinyaroo fududoo firfircoone inaad qur'aanka soo ururiso dadkii hayo dhanaad iskaga keentid waxaan u idhi oo se waxaan nebiguba samayn aad u samaynaysan halkii baan ka bilaabay uhi anna sidii cumarba loo abubakar loo qanciya anigiina lai qanciyey buu yidhi markaan qanacnay baan qur'aankii bilownay u fa wallaahi buu yidhi low kallafanii sayid baa wuxuu yidhi wallaahi hadduu igu kallifi lahaa buu yidhi buur buuraha ka mida inaan soo naqliyo oon buurtaa gebigeedaba soo walwaaloon maalinba dhowr dhagax soo qaado ayaa iiga fududaan lahayd wuxuu ii diray oo qur'aanka ururiya buu yidhi ilaan waa hadalkii ilaahay khuduuradiisa iyo dhibtay leedahay balaagsi u ar- u dareemayo wax igaga adkaaba ma jirin buuhi qur-aankii baan ururiyey buuhi marka qur-aanka abubakar markuu ururiyey kitaab quraa lagu ururiyey dhowr kitaab markaa markii lagu ururiyey dhowr musxaf halkii marka la soo ururiye la qoray abubakar baa hayey deeta cumar baa hayey xilligii cusmaan deeta caaishaa haysay xilligii cusmaan ayaa markay arrintii haddana sii adkaatay ee jihaadkii la galay ee looga sii baqay qur'aanka ayaa raggii baaba isku dhacayba hadda qiraa'aad maaha luqaad baa jira luqaad toddoba luqo ayuu qur-aanku kusoo degay luqooyinkii afafkii qiraa'aadka maaha luqooyin iyo qiraa'aad baa kala jira toddobadii baa la iskula yimid markii jihaadka la galay ragna xaggan ka yimaadeen ragna xaggan ka yimaadeen ee la isku yimid ayaa qur-aankiiba wax kaluu soo baxo waxa weeyaan ninna sibuu akhriyay ninna sibuu akhriyay dem waa la iswada qabsadayba waxaa intaa dheer oo ku soo biiray dee dhiig walba wuxuu leeyahy ku akhriyay kaygaas cig qur'aankiiba haddana cusmaanna wuxuu sameeyey waa la isku qayliyo xudayfa qayliyo wuxuu uhi xudayfa cusmaanow sidani si ma noqonaysa fadhigan fadhi kale uga fiirso qur'aanka aan musxaf quraan isku keenna qiraa'aadka luqaadka qur-aankii baa la amray waa la soo ururiyey xilligii cusmaan musxaf quraa lagu soo ururiyey markaasaa cumar cusmaan wuxuu amar ku siiyey haddii laysku fahmi waayo waxaa la qaadanayaa luqada quraysh baa la qaadanaya waa luqadii qur-aan ku soo degay weeye luqada quraysh ayaa haddii luqooyinka laysku keeni waayo ta quraysh baa la qaadan buuhi cusmaan sidii baa musxaf lagu qoray musxafkii baa dabcado badan oo dhowra laga sameeyey markaasaa jihooyinkii la wada dhigay horta saabaa qur-aanka loo ilaaliyey tartiibka suwarka suuraduhu san ay u tartiibsan yihiin ee la leeyahay suuratu faatixa albaqara aali cimraan waan isweydiin karaynaa ilaa waa hordhicii qur-aankaynu ka warramayne Tar- tartiibkan suwarka qur'aankii waa ijtihaadu saxaabo wey saxaabada ijtihaadkoodii weeye saxaabadun baa markay ijtihaadeen iqro oo qur-aanka ugu soo hordegtayna halkay dhigeen aad aragtay jiskii ugu dambeeye dhigay suuradba meel dhigay saxaabada ijtihaadkoodii weeye tartiibkan suuradaha loo dhigay iyagaa ijtihaaday suurad walba saabay u kala horraysiiyeenoo u dhigeen markay musxafka qorayeen aayadahay noqotay suuradda aayadaha ku jira suuradda aayadaha ku jirta suuratulbaqara intaa aayadooday tahay iyadu waa tawqiifi wey tawqiifi mataqaan nebi maxamed sala allahu calayh wasalam baa halkaa dhigay arrin saxaaba shaqo ku leedahay maaha nebiga marka lagu soo dejinayo u odhan jiray halkaa suuratu hebla ku dara markaasaad arkaysaa aayad maka ah iyo tu madaniyoo laysku daray nebigaa yidhi halkaa ku dara waa tawqiif weeye waa amar nebigu uu bixiyey sala allahu calayh wasalam sida qur'aanka markaa suuradihiisu ay iskugu wada jiraan isku soo ururi kitaabka sidaa u quruxda badan leh ee maqsadka weyn leh oo ah in is- ummaddan caqiidadeeda la hagaajiyo oo in ummaddan akhlaaqdeeda la dhiso oo ummaddan sharcigeedii in loo sugo oo ummaddan ummadnimadeediiyo jiritaankeedii in loo adkeeyo ee qisaska wax lagu qaadanayo leh qur'aanka sidaa icjaaska leh ee cajabkee cajiibka badan kitaabkaa qur'aankaanu banbaxaynaa haddaba intaa oo dhanbe hadday jirto oo intaa tafsiiruu jiro innagu habkaynu maraynaa marka si walba u rogrognay qur-aanka imika waa laga wada cararayaaboo sharax dheer waan soo maroon qur-aanka ku fasiro ku iska dhexdhexaadana waan soo maray ku gaabanna waan soo maray waxaad mooddaa innagu inaynaan diyaarba u ahayn diintii dhammaydba marti baan ku nahoo xabxab basikiin miyaad odhan jirtay reer magaal baad haydeene wax yaroo afka laguu geliyood iska cuntaad doonaysa inaad marti nin kalaad marti u tahay diinta lama barte eh ninunbaa marti laga yihi diintii waxaa laga soo qaday adduunyadii waad qiimaysay waa lagu dhididayaa waa loo kallahayaa waa la tabcayaa waa la tabcanayaa waa lagu mashquulayaa laakiin qur-aan markay noqotiyo diinta war wadaadka inoo soo yar weydiin baa la leeyahy waaba dhaaftayba Ah, wadaadka inoo soo weydiin waa dhaaftay marti baa loo yeeyay diintii eeg martinimadaa si aad uga baxdin haddaba dadka hadda dadka martinimo doonaya inay marti ahaadaan haddaan anna intaan halkan fadhiistaan habeen walba laba aayadood mariyo ama saddex aayadood aan sharxo oon kalba dhinac iska taago dee raggaa martidii mee ii fadhiyayaan ma fadhiyayaan ninka iska cararaya doonaya inuu in yar fahmo een intaa hayn tafsiirka waxaan qaadanaynaa si kooban baan u qaadanaynaa insha allahu tacaala si koobanoo laftigiisa iyo macaanidiisa iyo wixii ku dhex jiro aynu marmar yar iftiimino habka ugu kooban baan insha allahu tacaala aan ku qaadan doonaa marka insha allahu tacaala inaan kitaabkaa qur-aanka qiimiga badan u diyaargarowno oo niyadeenna wanaajino oon qalbigeenna wanaajino ayaan ku dadaali doonaa hab yar oo fiican oo koobanoo waxaynu ku dadaali doonnaa ilaahay hadduu ina karsiiyo qur-aanka macaanidiisa iyo laftigiisa iyo intaa ku ag wareegaysa ayaynu ku koobsan doonaa insha allahu tacaala darsigeennana insha allahu tacaala halkaa umaan ka sii wadi doonaa darsigeenna labaadna dee habeen dambe umaan sii wadi doonaa wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa sayidina maxamed بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جليسنا جليسا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك